good day.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
subax wanaagsan ramadaan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waa subax talaada ah bisha ramadaanna waa kow sannadka kun afar boqol iyo labiyo afartan ee hijiriyada halka bisha ebrilna ay ka tahay saddexiyo toban sannadka laba kun iyo koob iyo labaatanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobankiyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali dot com saacadda afrikada bari haatan waa lix iyo barhkii aroornimo halka ay washingtonna ka tahay koob iyo tobankii iyo barhkii habeennimo idaacadda saakana waxaa si wada jir idiinla socodsiinaya caashe ibraahim caashacuud iyo anigoo ah maxamed cabdi qodobada aad idaacaddayada saakiya caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mida bishii ramadaan oo bilatay waa sidee qiimaha maciishadda ee soomaaliya bal aynu eegno magaalada muqdisho
rabadaankaa rabadaan qaar qaba allaha nooga dhigo raashinku waa qaali wax walba waa qaali n hadda aaday u kacsan yihiin maciishadu rabadaankiina waa soogada hadda timirtoo kaleeto aaday u kacsantahay sidii timir sanadka hore sideed doolar ku geli jirnay hadda saddex iyo toban doolar ay maraysaa waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixinno kale oo ramadaanta ka hadlaya waxaan kaloo idiin haynaa sida bulshada rayidka ee soomaaliya ay u aragto go'aankii baarlamaanka soomaaliya iyo dowladda jabuuti oo deeq agab xanuunka covid sagaaliyo tobana gaadhsiisay somalilan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii caalamka inoo akhrido cashe ibraahim cashacuud
madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay isniintii inaysan jirin wax cudurdaar ah oo ku saabsan billiqada iyo rabshadaha ka qarxay xaafadda brooklyn ee duleedka magaalada minneabolis kadib toogasho uu boolisku axaddii halkaasi ka geystay waxaan ku baaqaynaa nabad iyo xasilooni ayuu biden u sheegay wariyaasha isagoo ku sugan aqalka cad waa inaan dhegaysanaa doontae hooyadii oo ku baaqaysa nabad iyo xasilooni gudoomiyaha gobolka minnesota ayaa soo rogay bandow bilaabanayay toddobada fiidnimo ee xalay ilaa lixda subaxnimo ee talaadadan ee wakhtiga gobolka ee guud ahaan magaalooyinka minneapolis iyo st paul donte raid oo ahaa labaatan jir madow ah ayaa la dilay markii uu boolisku ku joojiyey waddada galabnimadii axadda booliska xarunta brooklyn ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in askartu ay joojiyeen darawalka waxyar uun ka hor labadii duhurnimo ee axaddii kadib markii la ogaaday in ay jirto ruqsad ah in lasoo xiro oo ku saabsan lahaanshaha hub sharci darro ah uu boolisku isku dayey inay xiraan darawalka ayaa dib ugu laabtay gaariga uu kaxeeyey kadibna sarkaal ayaa rasaas ku furay gaariga isagoo ku dhuftay darawalka ayuu yidhi booliska isniinta ayaa boolisku sheegay in sarkaalka booliska ah uu si kama u toogtay raid iyadoo damacsanayd inay adeegsato aaladda loo yaqaano taysarka ee ay boolisku u adeegsadaan si ay uga itaal roonaadaan qofka
aad iyo aad buu mahadsan tahay caashacuud oo warkaasi caalamka inala socodsiinaysay ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaa inoo soo socda warbixinno kaleoo ramadaanta ku saabsan balse aynu ku horumarno sidaad idaacaddayadii shalay iyo xalayba ku maqasheen aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa u codeeyey in muddo aan ka badnayn laba sano ay xilka sii hayaan hay-adaha dowladda federaalk ee soomaaliya si doorasho toosa dalka looga qabto qaraarkan uu baarlamaanku ansixiyey qodobkiisa shanaad ayaa guddiga doorashada ee madaxa bannaan u celinaya mas-uuliyadda ah inay dalka ka qabtaan doorasho qof iyo cod ah taasoo qarsoodiya oo madax bannaan muddo aan ka badnayn laba sanno oo ka bilaabata marka uu madaxweynuhu saxeexo sharcigan haddaba sidee ayaa bulshada rayidka ee soomaaliya ay u aragtaa tallaabadan wariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulla ayaa arrintan weydiiyey cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka ee soomaaliya
arrintan ee maanta dhacday waxa weeyaan waxaa lagu sifayn karaa yacni afgembi dad oo muddo xukunka ciil u qabay ay samaynayaan oo kale ayaad u samaynaysaa saas waxaan u leeyahay waddanku wuxuu ku jiraa xaalad bini aadannimo oo khatar ah oo hay-adaha adduunyada iyo dhammaan dadka soomaaliyeed ay u qaylinayaan oo ay ay leeyihiin dadka soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay raashin wuxuu u baahan yahay biyo wuxuu u baahan yahay iska daa caafimaadkii iyo waxbarashadii iyo xaalad bini'aadannimo ayaa hadda lagu jiraa ilaahay roob hana siiyo arrintani waxay ka dhigan tahay khamaar siyaasadeed kii ugu waalaac ayay ka dhigan tahay waana dhinacyar badanna waa laga duri karaa aan u malaynaya anugu sharci yaqaan maahay waxa weeyaan waxaa jiray go'aan labada aqal oo wada jooga ay gaareen oo ah ay ku ogolaadeen in wadanku uu aado doorasho dadban
maxay kula tahay in go-aankan soo dedejin golahu gaaro waa waxaa weeyaan baan u malaynayaa fulaynimo siyaasadeed waaye wax kaloon aniga ku fasiri karo ma laha gogol baa fidsanayd madaxweynuhu uu dhigay oo muxuu ahay la isugu tegey oo maalin dhoweyd haddana xoogaa yar tashiish uu galay waxaa laga shaqaynayey intayda ugu maqaalaha in gogasha lagu noqdo hadda marka arrintaani arrin loo fadhiyaba maba ahaynbaba dheeraysasho waadna aragtay adduunyada oo dhan waxay ka digeen saddex arrimood in la dheeraysto in doorasho dhinac yaacayda la sameeyo in qolo keligeed ay doorasho samayso marka taasi waxay gogoldhig u ahayd in madaxda soomaaliyeed ay wada hadlaan mucaaradka iyo maxaafidku inay wada hadlaan laga wada shaqeeyo wax wadankan soomaaliyeed qalalaasahaas aadaminimo kan siyaasadeed kan amni laga saaro wadanka waxaasoo dhamma gogoldhig u ahaayeen sababtaas ayaan u leeyahay waxa maanta dhacay wax la filayey ma aha waa dad baqaya oo kaleeto camal waxay sameeyeen ayay u eg tahay
go-aankan wuu gaaro golihii shacabka aqalkii sare dabcan qayb ka ma ahan maxaa idinla gudboon dadka dareen nuucay baa qabtiin dadku cabsi bay qabaan laakiin anugu waxaan dhihi lahaa dadku cabsi bay qabaan wixii wadankan ka dhacay bay og yihiin ilaahay naguma celiyo arrintaanina waxay muujinaydaa maanta dowladda dhexdeeda yani ciidankii amnigu siyaasadii ayaa laysku hayay hadda hayntii siyaasadda ayaa waxay u gudubtay sida muuqata ciidamada dhexdeeda ayay u gudubtay marka taasi waxay muujinaydaa khatar hor leh oo siyaasadda laysku hayay laakiin amniga layskuma haynin taliyihii gobolka banaadir oo muxuu ahay dadka ugu hubka badan ama ugu ciidanka badan ama ugu yacni xayndaabka weyn ahaa in maanta uu yimaado baarlamankii hor istaago waxay muujinaydaa waxa baarlamaanku u fadhiisanayo welwelka laga qabaa inta uu la egyahay ayay muujinaydaa marka waa way sii ballaaratay khilaafkii baa lasii ballaartay meel cusub ayuuna gaaray marka saraakiisha ciidamada waxaa la gudboon inay qaataan go-aan ah in aysan siyaasadda soo gelin oo annaga shacabku iyo bulshada rayidka ahi waxaan ugu baaqaynaa waxa weeyaan inay siyaasadda bannaanka ka joogaan amniga wadanka inay xoogga saaraan inay xoogga saaraan midnimada wadanka inay xoogga saaraan waxyaabaha hadda go-aankan deg deg ahi uu halista geliyey ayaa iyaga laga rabaa inay gaaraan marka xil weyn ayaa fuulaya saraakiisha ciidamada hogaamisa maanta wixii laga bilaabo qof walba oo soomaaliyeedna xilkaasi uu saaran yahay waayo waa inaan ka shaqaynaa waddankaani inuu mid ahaado inuu hore u socdo in siyaasiyiintu ay had iyo jeer wada hadlaan qoriga hoos loo dhigo muxuu aha caqliguna uu shaqeeyo xaggee laga aadaya meeshan meeshan waxaa laga aadayaa horta meesha ilaahay noogu talagalay ayaa laga aadayaa meeshan waa in laga aadaa in teendhadii lagu noqdo kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka oo u waramayey wariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle
dhinaca kalena dadka soomaalida ah ee ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa qaarkood aragtidooda waxay ka dhiibteen sida ay u arkaan go-aankii baarlamaanka wariyaha v o eda intisaar saalax xuseen ayaa aragtidooda weydiisay
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdirasaaq maxamed jooga magaalada nairobi waxaa oga soo horjeeda aniga waa kasoo horjeeda go-aanka muddo kororsiga ee baarlamaanka ay sameeyeen laba siyaabood dartood midda koowaad waxaa waaye shir ayaa hore u socday oo maamul goboleedyada iyo dowladda ah oo loo fadhiyey iyadoo oo laga hordhacayo ayaa moodaa shirkaasi in shirkaasi jaanis badan iyo wakhti badan sida ay beesha caalamka soo jeedisaba in la siiya ayay ahayd midda labaadna waxaa waaye maadaama wakhtigii uu dhammaaday oo doorashona loo baahan yahay xilligeeda in la qabto madaxweynaha waa uu ku degdegay baarlamaankana waa ay ku degdegeen in qodobka shanaad ay ansixiyaan ee ah in lab qof iyo cod doorasho la aado taas oon ognahay in sababo jira aawadeed aan loo qaban karin oo xagga amniga ah amniga horey ayaa loogu fashilmay wadankana gacanta kuma wada hayso dowladda sida aan ognahay sidaa daraaddeed arinta amniga darteed ayaan midda labaadna u sababeynaya labadaas arrimood dartood waa kasoo horjeeda aniga muxuu ahaa muddokororsiga ay sameeyeen baarlamaanka waa khatro waxaan soo dhaweynayaa labada sano ee loogu daray madaxweynaha federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waan ku faraxsanahay waan taageersanahay waan soo dhaweynayaa sababtaan soo dhaweynaya ayaa waxay tahay waqtigii loogu talagalay doorashadu inay dhici lahayd inuu bilowday isqabsi siyaasadeed oo u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka marka waan ku faraxsanahay go-aanka ay gaareen baarlamaanku ayna ku gaareen inay laba sano ugu daraan madaxweynaha federaalka magacayga waa sharmaarka cabdisamator kunool magaalada nairobi in haddaan fikirkayga ka dhibto maanta wixii ka dhacay golaha shacabka ee wadanka soomaaliya waxay ila tahay arin sharci darro ah baarlamaanka inay muddo kororsi u sameeyeen xilligan iyagoo laftirkooda ay ka dhacday muddadii mandate-ka xilka ay ku joogeen wadanka xilligan waxay ahayd in doorasho la aado oo iyadoo wadahadalkeeda lagu jiro oo maamul goboleedyada dowladda federaalk ay u wada fadhiyaan in maanta baarlamaanka uu muddo kororsi sameeyo yacni ani waxay ila tahay mid sharci darro ah wadankana qalalaasa iyo jahwareer gelinayso magaciigu waa jaamac aadan axmed kuna magac dheer jaamac jey run ahaantii ka jaamac ahaan shakhsiyan waan soo dhaweynayaa muddo kordhintii ay golaha shacabka u sameeyeen hay-adaha dastuuriga ee dalka xukuumadda run ahaantii waa arrin aada u wanaagsan oo soo dhaweyn mudan sababtoo ah dowladda run ahaantii waxay ka shaqeynaysay sidii ay doorasho dalka uga qaban lahayd balse annagoo ogeyn maamulada qaarkood sida jubbaland iyo puntland ay ka cagajiidayeen heshiisyadii toddobiiy tobanka sebtembar aysan diyaarna u ahayn in dalka ay doorasho ka dhacdo dowladda iyo xukuumadda oo tallaabo wanaagsan ka qaaday in ay dalka doorasho gaarsiiso balse labadaas maamul ay caqabad xoog leh ay ku noqdeen kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah soomaalida ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya oo aragtidooda ka dhiibanayay siday u arkaan go-aanka ka soo baxay baarlamaanka halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
ramadaan wanaagsan markii la dhegaystayaal iyadoo maanta ay tahay maalintii koowaad ee bisha ramadaan ayaa waxaa suuqyada magaalada muqdisho laga arkayaa sare u kac ku yimid qiimaha maciishadda sida warbixintan ku eegayo waryaha v o eda magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste suu magaceegu dhilaha u mudnaa maxbuud ku ammaanay miyaa ramadaan
xilli ay maanta bilatay bisha barakaysan ee ramadaan ayaa bulshada ku nool gobolka banaadir laga dareemayaa u diyaargarow xoogan waxaana suuqyada muqdisho buux dhaafiyey dad iibsanaya noocyada kala duwan ee maciishada qudaarta iyo cabitaanada ganacsatada iyo shacabka dukaamaysanaya ayaa sheegaya in xilligan uu jiro sicir barar aada u ballaaran oo saameeyey dhinacyada qudaarta iyo raashinka khadre cali waxa ay ka mid tahay ganacsatada baqaarada maciishada kuleh gudaha muqdisho waxaanay ka warbixinaysaa korarka ku yimid noocyada raashinka rabadaanka rabadaan qaar qaba allaha nooga dhigo raashinku waa qaali wax walba waa qaali hadda aaday u kacsan yihiin maciishadu rabadaankiina waa soo gada hadda timirtoo kaleeto aaday u kacsantahay sidii timir sanadka hore sideed doolar ku geli jirnay hadda saddexiyo toban doolar ay maraysaa maciishada aaday u kacsantahay waxaan kacsaneen malaha bariiska baastada sokorta waxa aan kacsaneen malahan waxaan leenahay bal ganacsatadu ha fiiriso buugga naxariista ha u fiiriso maadaama bishii rabadaan la soo galay ummaduna ay daalan tahay waxaan rabnaa in uun ganacsiga hadda waa kacsan yahay wixii laga qaban karaa laga qabto qudaarta ayaa ka mid ah waxyaabaha qiimahooda sare u kaca laga dareemayo sida uu sheegayo burhaan cali maxamed oo ka tirsan ganacsatada qudaarta suuqa xamarweyne qiimaha qudaarta buu yani sida basasha kale awal waxay ahaa jirtay toban iyo lix hadda waa jirtay labaatan iyo shan baradhadoo kale waxay ahaa jirtay toban iyo lix ama toban iyo sideed hadda labaatan iyo sideed marayda sida yaanyadaasoo kale waxay ahaa jirtay laba doolar ayaa jirtay hadda laba doolar iyo bar waaye qudaarta kale waa iska caadi meel dhexaad wada liintoo kale waxay ahaa jirtay toban iyo shan kun hadda waxay maraydaa soddon iyo shan kun waa tahay soonkan iyo soonkii hore markaad isbarbardhig ku samayso qudaarta goormay qaali tahay farqi weyn hadda u dhexey farqi weyn kii hore raqiis u ahaa hadda kan hadda saa'id u yaano
farxiyo xasan waxa ay ka mid tahay dadka u diyaar garoobaya bisha barakaysan ee rabadaan taasoo aan kula kulmay iyadoo ka adeeganaysa suuqa bakaaraha waxaanay isbarbardhi kooban ku samaysay qiimaha maciishada iyo qudaarta soonkii hore iyo kan maanta curtay qudaartoo kale baradhada ugu saaida liinta ugu saaida maanta wax ugu raqiisa suuqa waxaa ka jira yaanyada inta kale waxay maraysaa hawada marka waxaan leenahay fil- alxamdi ilaahay ummadda ha u miciino sicirka korow aaday wax walba waa qaal maciishadihii iyo wixii dhan way kaceen bismillahi raxmaan raxiim waxaan aaminsanahay suuqa sanadka hore soonka hore iyo hadda inuu kala fiicanyo marka hore fiicnaay ay dadku xataa dhaqaalo badnaayeen ay dadka suuqa soonka mujtamaca dibadaha jira ay soo wada aadaayeen ay dadka badanaa rabadaanka iyo soomaaliya ay ku wada soomaan muqdisho loo soo wada dalxiis tegi jira haddana dadka kale xiri coronavirus awal waxaa la heli jiray dad dadka u imaado oo ku korsoomo dadku dhaqaalay heli jireen waxyaaba badanaa la heli jiray maalmahan ma aqaa wax badanaa dadka saameeya marka laga soo tago dadka dukaamaysanaya waxaa sidoo kale jira barakacyaal tiro badan oo dhooban duleedka iyo gudaha magaalada muqdisho kuwaasoo aan haysan waxay kaga gudbaan bisha soonqaad haddaba ma jiraa qorshe uu maamulka gobolka banaadir ugu talagalay inuu dadkaasi ku afuriyo waatan jawaahir baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka dadka masaakiinta ah barakacyaasha ah iyo kuwo badan oo guryaha ku jira oo aan dabka shidanaa jiro oo ayagu laftirkooda aamusan ee degan toddobiyo tobanka degmo ee wasaaradda een, gargaarka iyo maaragtay ka hortaga masiibooyinka ayaa maaragtay inta badan deeqaha adduunka markay noo soo dhiibaan la keenaa kadib ayadaa waxay usoo gudbisaa gobolka iyo dadka soomaaliyada muxsiniinta marka aan waxaan aaminsanahay bisha soon marka la gaaro dadka soomaaliyeed ee sadaqada la baxaaya iyo muslimiintaba magaalada gudaheeda xaafada waxaa ku yaala kaamam iyo kuwa banaanka degan oo barakacyaasha ah intaba insha allah bisha rabadaanna ganacsatada soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay degdeg arinkaas ay wax uga fiiriyaan rabadaanka oo ah bil ay cunnada iyo cabitaankaba ka soomaan dadka muslimiinta ah loona tixgeliyo qayb ka ahaanshaha shanta tiir ee diinta islaamka waa bil goobaha cibaadada ku kulmisa dadyowga muslimiinta ah waxaana sanadkii labaad ay ku soo aadaysaa xilli dalal badan oo caalamka ah ay soomaaliyana ku jirto ay wajahayaan halista cudurka covid sagaal iyo toban kaasoo talooyinkiisa caafimaadna ay udubdhaxaad u tahay kala fogaanshaha bulshada isugu magaceegu bilaha u mudnaa maxbuud ku ammaanayn iyo ramadaan
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
austraaliya oo ku taalla cirifka koofureed ee adduunyada ayaa ka horeysa caalamka intiisa kale marka la eego xilliga soonka waxaana ay sanad walba sii go'aamiyaan maalinta ugu horeysa ee bisha barakaysan ee ramadaan haddaba wariyaha v o eda qaaradda australia ibraahim cumar baafooh ayaa arrintaasi waxa uu wax ka weydiiyey sheekh ciise muuse oo ah guddoomiyaha guddiga imaamyada gobolka victoria
bafo waa mahadsan tahay haddaad igu soo dhaweysay microfonka v o a waxa weeye horta waxaa soo saaray ogeysiiska ama go-aanka rabadaanka inuu maalinta talaadada yahay waxaa soo saaray godiga aan u leenahay xagga fatwada national fatwa council qolada la yiraahdo ayaa ayaa arrintaa noo qaabilsan waxay kansalkaasi wuxuu hoos yimaadaa anic qolo la yihahdo australian national imamis council ayuu hoos yimaadaa marka oo ninka muftiga ka ah wadankan iyo iyo iyo iyo dhowr imaam oo aan u bixinay fatwa council iyagaa soo saara hawsha ramadaanka maadaama ay tahay ramadaanka maadaama uu yahay wax wadanka oo dhan looga dabaaldegayo oo dadka o dhan khuseeya oo aan gobol gobol loo lahayn sidaasaan u saarnay arrintan maxaad aad ku salaysaan marka hore qaabkeed u ogaataan in la bilaabo ramadaanka anagu sideedaba dhulkan australia dayaxa maalinta koowaad wuu adag yahay in la arko aad iyo aad buu adag yahay labaatankii sano shan iyo labaatankii sano lasoo dhaafay sidaasaan annaga ku wadnay waxaan ku dhaqanaa mar haddii dayaxu uu ka dambeeyo qoraxda oo qoraxda markay dhacdo dayaxu haddana daqiiqado uu sii jiro markaa dhaco annaga intaa ayaa nagu filan xagga falaga intaa ayaa nagu filan oo maalinta habeenkaa waxaa weeye taraawiixda bilaabanaysa maalinta ku xigtana oo talaadada ah waa soonkii waayahay sanadkii hore masaajiddu way xirnaayeen sidaan la soconno xayiraaddii coronavirus ayaa jirtay oo gobolkan ilaa iyo toddoba bilood masaajid laguma dukan een, ramadaantiina way ka mid ahayd ramadaantan ka waran maadaama een, wax walba ay caadi yihiin siday muslimiintu u arkaan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sanadkan alxamdu lilaahi ayaanu leenahay oo ilaahay waa ku mahad celinaynaa mar walbaba ee markaan barbar dhigno sanadkii hore xaalkeenu siduu ahaa ramadaanku sidaan guryaha ugu xirnayn iyo iyo iminka sida ramadaankii uu yahay oo xanuunkii ilaahay naga kaxeeyey mar walba ilahay waxaan idhahda rabbi oo naga kaxay waa lagu dhibtooday xanuunkan waa lagu dhibtooday marka maalin walba waxaan ilaahay ka barinaa in naga kaxeeyo oo nagu soo celin marka eh, waxaan filayaa in dadku aad ay eh, ugu faraxsan yihiin uguna riyaaqsan yihiin ramadaankan inuu ka duwan yahay kii hore oo masaajid ay furan yihiin eh, salaadii taraawiixda la tukanayo marka eh, nicmadan ku jirnaa wamaa bikum min nicmatin fa min allah ayaan taagannahay Eh, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ciidda iyada naftirkeeda sidan oo kale miyaad u go'aamisaan mase way ka duwan tahay
ciidda laftigooda waa sidaan oo kale waxaan ka sugnaa qoladan eh, fatwa council la yidhaahdo national fatwa council ayaan ka sugnaa kaasi waxa uu ahaa sheekh ciise muuse oo u warramayay wariyaha v o eda ibraahim cumar baafo
haatanna magaalada hargeysa dowladda jibuuti ayaa gaadhsiisay somalilan deeq agabka lagaga hortago xanuunka covid sagaal iyo toban kaas oo dayuuradii siday ay magaalada hargeysa shalay gaadhay warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle
deeqdan agabka lagula dagaalamayo ama lagu xakamaynayo cudurka covid-19 ee dowladda dalka jamhuuriyadda jabuuti ay ugu deeqday somalilan ayaa waxaa soo gaadhsiiyey wakiilka somalilan ee dalka jabuuti cabdifataax siciid waxaana halkaasi kagala wareegay mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee somalilan hadal uu halkaasi ka jeediyey cabdifataax siciid axmed ayaa waxa uu sharaxaad dheeraada kaga bixiyey deeqdan ay dowladda jabuuti ugu deeqday somalilan runtii waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti oo runtii deeq afsaab ah runtii oo nus milyan noogu deeqay jamhuuriyadda somalilan Een, runtii waxaan kaloo u mahad celinayaa madaxweynaha runtii hambalyada runtii ku guulaysa inuu hambalyanaynaa een, doorashada ku guulaystay een, doorashadii shanaad ee jamhuuriyadda jabuuti oo runtii dhacday bishan aan ku jirnay sagaalkeedii Een, runtii waxaanan arrinkani xalay toddobadii iyo barkii ayaa dayuuradda runtii jabuuti aan ka soo kacnay oo nimid jamhuuriyaddana somalilan annagoo sidna nusmilyanka face maska ah ama afsaabka barba sida loo yaqaano Een, waxaana runtii maanta aan jecelahay anoo xukuumadda jabuuti ay igu soo wareejisay absaafkan haafa milyanka ah inaana maanta aan kusii wareejiyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee wasaaradda horumarinta caafimaadka jamhuuriyadda somalilan Een, agaasimaha guud oo maanta agteyda taagan agaasime waxaan doonaya inaan kugu soo wareejiyo absaafka haafa milyanka ah hadduu ilaahaydaa oo ka timid jamhuuriyadda jabuuti agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan dr maxamed xergeeye ayaa isaguna waxa uu u mahadnaqay dowladda jabuuti isagoo ku tilmaamay xilli baahi weyn loo qabay in alaabadani ay soo gaadhay magaalada hargeysa gaar ahaana wasaaradda caafimaadka ee maanta ee run ahaantii sharaf weyn ayay noo tahay ee wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo guud ahaan qarankan jamhuuriyadda somalilandba inaannu la wareegno deeq ee agabka lagaga hortago xanuunkan coronaviruska ah oo aanu kala wareegno safiirkeenna jabuuti kaas oo run ahaantii uu soo bixiyey ee madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ee ismaaciil cumar geelle waxaan leenahay alaabtaa uu madaxweynuhu ugu deeqay jamhuuriyadda somalilan oo ah alaabta lagaga gaashaanto ama waxaa la idhahda face maska oo ah shan boqol oo kun oo xabo amba nus milyan face mask waxa ay wax weyn ka tari doontaa ee baahidii loo qabay in si wax ku oola ama waxtar ah looga gaashaanto xanuunkan coronaviruska waxay wax weyn ku kordhinaysaa dadaaladii ay waday wasaaradda horumarinta caafimaadku waxaanay arrintaasi tilmaamaysaa wada dhalashada iyo een, wadajirka ka dhexeeya een, qarankan somalilan iyo dowladda jabuuti waxay tilmaamaysaa een, macnaha ay leedahay een, walaaltinimada iyo wada dhalashada ka dhexaysa labadan dal ee isku midka ah ee isku ummadda ah ee ee ay ka dhexayso wada dhalashada iyo jiiraanka iyo jaarnimaduba Een, waxaan jecelahay inaan uga mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti deeqda uu ugu deeqay qaranka somalilan agabka lagaga gaashaanto cudurka covid nteen ee ay dowladda jamhuuriyadda jabuuti ugu deeqday somalilan waxaana wakhtigan ay ku soo beegantay ay noqonaysaa xilli ay baahi weyn bulshadu u qabto marka la eego fiditaanka iyo heerka uu xanuunku ka marayo guud ahaanba gobollada somalilan khabar maxamed cakule v o a hargeysa
haatanna waxaad nala dhegaysataan qasiidadan ka hadlaysa bisha barakaysan ee ramadaan
intaasina waxaa ku eg idaacadda yadii saaka iyo caalamka inta haddii laydhada idaacad tan la mid aynu mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystarin idka tegaya sidaas iyo ramadaan wanaagsan